فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu meel kastoo aad inaga dhegaysanaysaan dhegaystayaal waxaan idin leenahay ramadaan mubaarak هذا هو الشهر ترتيل وقرآن وطاعة وابتهالة وإحسان هل الهلال فماس القلب في فرح قد غرد الشوق فيه وهو جذلان kuu soo dhowaada barnaamijka dhow waxaa waraysyadaad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada hadduu allaha qadaro caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah maktabka qadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku dhawaaqay in ay dhalatay bisha barakaysan ee ramadaan saas awgeedna maalinta berita oo jimco ah ay noqon doonto maalinta koowaad ee bisha barakaysan ee ramadaan war ka soo baxay maktabkaas ayaan idin faahfaahin doonnaa dadweynaha ku dhaqan magaalada muqdisho oo weli ka cabanaya bandowgii ay bisha barakaysan ee ramadaan sii kordhisay dowladda federaalka ah xilliga habeenkii waxaan idiin soo gudbi doonaa dadweyne kala duwan oo isugu jira kuwo aan waraysanay iyo kuwo kale madaxweynaha waddanka taajikistan ee qaaradda eshiya oo ugu baaqay muslimiinta waddankaas ku nool inaysan soomin bisha barakaysan ee ramadaan islamarkaana ay dib u dhigtaan warar ku saabsan hadalka ka soo yeeray madaxweynahan islamarkaana argagax badan ku reebay muslimiinta waddankaas ku sugan ayaan caawa barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa odayaasha walaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo markii ugu horreysay ka tacsiyeeyey dilkii uu maraykanka jubbooyinka ugu geystay suldaanka beesha jareerweyne suldaan cabbaas tacsidii ay u direen eheladooda iyo dadkii uu ka geeriyooday ayaan dhowxa idinkugu soo gudbi doonaa walaayadii islaamiga ah ee hiiraan oo soo gebagabaysay tartan hordhac u ahaa midka la qaban doona bisha barakaysan ee ramadaan munaasabad ka dhacday qaybo ka mida hiiraan oo lagu abaalmariyey ardaydii kaalmaha hore ka galay tartankaas ayaan dhuwuxu idinkugu soo gudbi doonaa qodobadaas ayaan idiin soo wadnaa ee u diyaargarooba iyagoo dhammaystiran
إسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag dhegaystayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ramadaan mubaarak ayaan mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaan iyo si kasta uu maqalkayaga idinku soo gaarayo aynu ku bilowna ee maktabka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee qadaha ayaa ku dhawaaqay in la arkay amaba ay dhalatay bisha barakaysan ee ramadaan bayaan ka soo baxay maktabka qadaha mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegay in maalinta beri oo jimcaha ay tahay maalinta koowaad ee bisha ramadaan kadib markii bilashada ramadaan cawada lagu arkay qaybo ka mida walaayaadka islaamiga ah maktabka qadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shaaca ka qaaday in dad muslimiin ah oo ku dhaqan deegaanka ceelgaras ee walaayadii islaamiga ah ee galgaduud ay sheegeen inay arkeen dhalashada bisha ramadaan islamarkaana maktabku uu xaqiijiyey in markhaatiga dadkaas ay tahay mid lagu kalsoonaan karo sidaas daraaddeedna dhammaan dadka muslimiinta ah lagu wargelinayo inay dhalatay bishii khayrka badnaa ee ramadaan maktabka qadaha ayaa wuxuu dadweynaha soomaaliyeed ee muslimiinta ah kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan bisha fadliga badan ee ramadaan ayna ku dadaalaan acmaasha wanaagsan sida qur-aan akhriska adkaarta salaadaha iyo jihaadka inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan maktabku wuxuu sidoo kale shacabka soomaaliyeed ee muslimiinta ah ugu baaqay inay dhexdooda isu naxariistaan islamarkaana caawiyaan dadka fuqarada ah ee masaakiinta ah أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير waa hagaag dhegaystayaal qaybaha hore ee barnaamijka ayaan weli isla mareyna waxaan idiin soo wadnaa qodob ku saabsan nabadoonnada iyo waxgaradka walaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo markii ugu horreysay ka tacsiyeeyey geeridii ku timid suldaanka beesha jareerweyne ee jubbooyinka suldaan cabaas waan idiin soo wadnaa qodobkaas balse markaan aynu aado dhanka iyo magaalada muqdisho dowladda federaalka waxaay weli ku adkaysanaysaa in bandowgii ay ku soo rogtay magaalada muqdisho ay sii kordhisay iyadoona sheegtay in bandowgan ay u kordhisay sababa la xiriira inay bilatay bisha barakaysan ee ramadaan dadweynaha ku sugan magaalada muqdisho ayaa arrintan si aadaha uga walaacsan waxayna sheegayaan inay aada ugu dhiban yihiin iyagoona siyaabo kala duwan uga hadlay ugu horeyntii aan idiin soo gudbino mid ka mid dadweynaha ku sugan magaalada muqdisho oo la hadlay idaacadda alfurqaan oo sheegaya caawa in masaajida badan oo ku yaala magaalada muqdisho aanan laga tukanin salaadaha taraawiixda sababa la xiriira bandowga dowladda federaalka ay soo rogtay walaal waa dhawahay dhammaan idaacadda iyo dadka muslimiinta ah oo dhegeysanaya dhammaantooda waa waa salaama asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadibna insha allahu tacaala caawa magaalada waxaa lagu soo rogay oo wax la yiraahdo bandow bandowgaasna wax badan wuxuu saameyn u geystay maxaalaha salaamihii iyo cibaadadii taraawiixda markaan kuleytaba alxamdulilah kuleytaba waa wixii ilaah noo qadaro ayaa nagu dhacay waayahay dowladda awalba hore way ugu soo rogtay muqdisho bandow oo bilowgii hore hadeertaana arrintan inay kusoo aadiyaan xilli ramadaan ah weliba ay dhahaan halkii saac ayaan ka dhigaynaa maxay ka dhigan tahay
kolaytaba arrintaas waxay ka dhigan tahay in cibaadada oo bisha barakeysan oo dadka muslimiinta ah lagu talgalay inay ka faa'idaystaan taas ayaa loogu soo horjeedaa
waa tahay saan u hubino marka in hadafkeedu uu midaas iyo wax la mida yahay bal ka waran caawa taraawiixda dadweynaha ma dukanayaan caawa waxaan ognahay in kowda bisha ramadaan ay tahay ka waran marka masaajidadu maisla qur-aanka ma ka wada yeerayaa oo salaadaha taraawiixda ma lagu wada jiraa mise in badanoo kamida waa ay maran yihiin
horta masaajidaha waxay u qaybsameen laba qaybood ay u qaybsan yihiin qaybna salaadihii waa lagu jiraa oo dadkii salaadihii sideeda hore u dukanayiin qeybta qeybna waa qeybo oo maaragtay oo hadda oo masaajidii gaabis iska ahoo cibaadadoodii ay yar tahay oo oo albaabadii isugu xireen nimankan oo xataa ciidamo iyo maaragtay askar ayaga ka amar qaato ayay isugu geeyeen magarat anaga waagii hore masaajidaha ramadaanka marki marka la gaaro oo kale boqolkiiba boqol ay dadka masaajidaha boqolkiiba boqol ay furnaa jireen laakiin hadda dhaabac weyn ayaa jira oo ah maaragtay masaajidihii sida la rabay inaysan ahayn masaajidii ay xirxiran yihiin qaarkooda cashiyaa ku jirta inay bilaabaan ay rabaan qolo hadda inay bilaabaan rabaa jirta hadda xiliga aan kula hadlaayo laakiin weli cashiyaa ku jirto waa masaajida masaajida la tukanayo waa wax iska kooban oo oo aada u tira yar haddaan soo qaato oo kale xaafadaha aysan nimankaas aysan tegi karin oo kale masaajidada waa fiiri oo fur waa sidii horaa lagu tukanaa iyaga ka fiican waa meelaha iyaga aysan tegi karin oo kaleeta waa oo maxaa sababa inaysan tegi karin meelahaas aysan iyaga tegi karin waa waa dad iskarlow adiga oo shacab iyo qolo maaragtay maasha allah oo kheyrka ka shaqeynayo oo kale oo kheyrkaas waardiyeynayo oo hub heysto oo qoryo heysto sida waxaa kamid ah xaafadahan darkiinay kheyr kamid oo la yiraahdo xaafadaha shawiga oo kale maaragtay xaafado badan oo la yiraahdo saddexda geed oo kale saddexda geed meel la yiraahdo oo kale oo oo ku taalo maxaa la dhahay adiga waa darkiinlay sabab kamid ahoo nimankan aysan tegi karin oo hadda masaajidaha codka haddaa maqasho aad soo xasuusanayso waqtiyadii hore ramadaankii horehaa ramadaankii hore oo lasoo dhaafay oo kale oo cibaadadu ay ahayd maaragtay mid magaaladoo dhan ay isla kacsan tahay oo si wanaagsan loo wada tukanayo masaajidihii iyo taraawiixdii hal mar hal cod ayaa laisla heli jiray hadda laakiin ma jirto sidoo kale qaar ka mid a dadweynaha ku sugan magaalada muqdisho oo la hadlay warbaahinta ayaa walaac ka muujiyay bandowgan la kordhiyey iyagoona sheegaya in cibaadaadka ka sukow noloshooda uu saameyn ku yeelan doono bandowgan waxaan u arkaa soo dhowaynta bisha ramadaan ilaahay subxaana wa tacaala kuwii gaara oo ka faa'iidaysta oo ku camal fala oo loogu dembidhaaf horta allah naga dhigo taasi waa duco ilaahay baan baryaynaa in ilaahay bishaa noogu dembi dhaafo ilaahay ummadda muslimiinta oo dhan ugu naxariisto cudurkana ilaahay nooga badbaadiyo markaan ka hadlo xilligan bandowga la soo hormariyey ee laga soo hormariyey laga soo hormariyey wakhtigii ahay siddeedda oo laga dhigay toddobada habeennimo waa arrin la yaab leh arrintaasi arrin cajaa'iba waa
ii sheeg bandowgan magaalada la saaray oo dawladda xaggeeda ka yimid oo bishii kheyrka badneed soon aan hadda bilaaw ay noo tahay oo fooda nagu soo tahay inaa bandowga la dhaho hal saac habeen la dhaho aniga taas waxaanu arkaynaa xumaan iyo soonkiioo xushmadiisa iyo waddanka naftarkiisa aan la xurmadaynin bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa xuseen cabdulaahi takar laakiin dowladda waxaa la rabaa in marka horta ay ka tashato ay ka fiiriso dalka duruufta uu ku jiro iyo xaaladaha marxalada uu ku jiro inay ka fiiriso waayo dadka soomaaliyed waxay yihiin dad markaasi ayaga dhan waxay yihiin quutuloomkooda maalintii ka raadsada halkaas habeenkii dad badanaa shaqooyinkooda ku xihan tahay waxaa arkaysa dad mootooleya habeenkii shaqaysto oo shaqadoodba habeenkii ay bilaawto dad kaleta waxaa jirta maqaaxyala ayagana shaqooyinkooda habeenkii bilaawto markaan tale waxaan aad uga xumaa in bishii barakaysannada ramadaanta ayadoo bilaabanayso in wakhtigii laba saac oo baad hal saac laga soo dhigo aniga fikirahaan ma taageersamo dhalisana si walbuu loo saameeyey xagga dhaqaalaha xagga maaragta waxa waaye socodka oo dadka shacabka maqhrib walba waxa waaye guri ku xoraa waaye meel oo dhibaato badan aan haysato ilaahay waxaan ka baryaynaa in dhibaatadaas ilahay naga dulqaado ramadankiyaa soo galay berrito hadduu allah u dilkala noqdo waa yoomul ramadaan marka waxaan jeclaysanay in maaragta dowladda codsa aan kana galagana inay maaragta noo fududayso si aan maaragta habeenkan aan u shaqaysano maalintan aan maalinta habeenkan aan u cibaadaysano maalintan aan u shaqaysano arrinta ay dowladdu ay ku dhawaaqday tiri soonka waa bandow magaalada weliba labadii saac ay ka soo hormarisa hal saac horta arrintaas aad iyo aad aan ugu xunna sababtoo arrintaas way ku fududaatay waxaa la soo gaaray bil rabadaan oo la rabo in maaragtay dadku ay maaragtay afurka iyo suxuurta iyo wax walba ay raadsadaan magaalada bandow ma suurtagelayso anu dowladda waxaan kula talin lahay hadday bandow saarayso in saddex saac iyo bar ugu yaraan ee magaalada bandow ay ka dhigto sababtoo ah dadkani waxay raadsanayaan afur iyo case iyo wax walbay raadsanayaan dad waxaaba jira isag skaabuloo kale ah maqaayadaha iyo wax walba ku tiirsan marka ma suurtagelayso in ay tidhaahdo hal saac waa madow magaalada sababtoo halkii saac iyo afurkiina wuu isu saaran yahay waana bil rabadaana lagu jiraa inay waxaan ugu baaqayaa dowladdu ay ka fiirsato waa in hadal ay ku degdegtay xalay waan dhegaystay idaacadaha waxaan ka maqlayay in hal saac ay ka dhigayso bandow halkii saac ma la afurayaa mise waxa weeye sacuuriya casaa la raadsadaa
دين عظيم هو السامي بدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست waa hagaag weli dhuuxa ayaad degaysanaysaan qodobo kale ayaa idinku soo maqan balse markaan madaxweynaha waddanka tajikistan ee ka tirsan qaaradda eshiya ayaa wuxuu dadka muslimiinta ah ugu baaqay in ay bisha barakaysan ee ramadaan aysan soomin islamarkaana ay dib u dhigtaan madaxweynaha arrintan ku dhawaaqay oo hogaamiye dowladda ka dhisan waddankaas ayaa waxaa lagu magacaabaa imaam cabdiraxmaan wuxuuna dadka muslimiinta ah ugu baaqay inaysan soomin bisha barakaysan ee ramadaan sababa la xiriira sida uu ku sheegay in soonka uu dib u dhac dhaqaale u geysan karo wax soo saarka dalka iyo guud ahaan dhaqaalaha taajikistan sida uu hadalka u dhigay ninkan magaalada caasimadda oo ah waddanka taajikistan oo lagu magacaabo dushanbe ayuu warbaahinta kula hadlay wuxuuna yidhi waxaan ugu baaqayaa kuwa ka shaqeeya ceelasha naftada iyo beeraleyda inay soonka ramadaanka ay dib u dhigaan iyagoo eegaya masaalixdooda caafimaad iyo sidoo kale kuwa qoyskooda hadalkan diinta loogu gafay ee kasoo yeeray madaxweynaha waddankan ayaa wuxuu imaanayaa iyadoo xili hore waddankaas ay xalaaleeyeen waxyaabo badanna waa laga xarimaya oo ay ka mid yihiin khamriga iyo sidoo kale in kiniisado allah keyrkiisa lagu caabudo ay ka dhisaan waddankaas سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا
waa tahay dhegaystayaal qaybaha dhexe ee barnaamijka ayaan kusii dhownahay waxaa idinku soo maqan qodob ku saabsan walaayada islaamiga ee hiiraan oo soo gebagabaysay tartankii hordhaca u ahaa midka weyn ee la qabto bisha barakaysan ee ramadaan kaasoo ay ka qaybgalayeen arday ka soo jeeda qaybo ka mida walaayada islaamiga ee hiiraan ayaa idinku soo maqan balse markaan waxaa markii ugu horeysay ka tacsiyey dilkii uu maraykanka u geystay suldaan cabaas oo ah suldaanka beesha jareer weyne ee jubbooyinka odayaashaas waxaa ka mid ah suldaanka beesha tunni iyo sidoo kale injineer awgaab si wada jir ah ayaana dadka kaga sabarsiiyeen magacaygii waa suldaan aadan ismaan ibraahim suldaanka beesha tuney waa ku dhowahay idaacadda waxaan idaacadda u soo booqanayna waxay tahay awalan innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan taasi u diraynaa suldaan ummadda muslimiinta guud ahaan gaar ahaan suldaankii beesha jariirweyne ee magaalada cadowga ah ee ay ku duuqaysay meel u dhow kamusuuma guud ahaan sabar iyo iimaan ilaahay hanaga siiyo dhammaanteen gaar ahaan reerkiisii iyo ehelkiisiina sabar iyo iimaan ilaahay haka siiyo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun cadowga ayaa duqeeyey ninkaasi ugaas buu ahaa beeleed oo sideenna oo kala ugaasyadana een, mid kaleoo ka sii horreeyey ayaa lagu duqeeyey ee galgudud kuwo kalena een, ridida ayaa dishay wax hadda isaga ugu horreeyey ma ah gaaladu cumud fara badanay laysay wax hadda ugaaskan kuuka ah ma aha بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Een, magacayga waxa waaye een, injineer xuseen xaaji cabdi xasan awgaab Een, halkan waxaan rabaa inaan tacsi ugu diro beelaha jareerweyn ama beesha jareerweyn meel walba ay joogaan khaas ahaan beelaha jubbooyinka beelaha jubbooyinka suldaanka cabaas gaalo ku duqeeyeen agagaarka kamsuuma ayaan waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala shahaadadiisa ag aqbalo bedel khayran allah idin siiyo suldaanka waxaa maanta loo dilay hurtis rag baa loo dilay ragna waa loo dili doonaa waanu taagannahay laakiin beesha jareerweyn ama beelaha jareerweyn meel walba ay joogaan waxaan leeyahay tashiirin malaka malaka akhri dar tashiirin tashiirin waxaa la dhahaa shimbirta doorada oo kale oo duurka ku nool ama doorada duurka aldha tashiirin tashiirina waxay dhahaan tashiirin waxay leeyihiin iyagana sidaas u kale saldaano ama hoggaan ay leeyihiin hoggaankii tashiirinta ayaa liwaax gacanta ku dhigay tashiirin inteedii kale waa isoo habarwacad liwaax dhinacyaha laga soo fadhiistay waa deynay ama anagaana dhamay ama adan ku dhameen wax ka dhexee ma la yidhaaheen liwaax waa cabsadaa la yidhi liwaax tashiirintii waa deeyey asagaa agax ku- agax ku baxsaday marka malka akli darna tashiirin oo duqaag oo duur ku jiro hadday fahmeen in haddii oo suldaankooda la dilo ay ay ka- ka ka door bideen iyagoo dhan in la dilo waayo markay hareereen liwaaxii uu go-aan gaarin meeshan inuu ku dhimanayo haddiisan daynin tashirinka weyn oo ama nabadoonkooda ama suldaankooda marka waxaan ula jeedaa inaan ku buraarujiyo wax loo dhinto haddaan haynaa gacanta ku haynaa soomaali inteeda badan wax loo dhinta waa laga waa laga waalnaa mawlaka seeninba waxaa loo dhimanaya qabiil waxaa loo dhim beerteeda kusoo durki waxaa loo dhima lo-deedaas beerga loas beerga soo geliya geelkiisa ay haraantii waxaasaa lusku dagaal jira lusku dhammayn jiray maanta wax leysku dilo ama loo dhinto haddaa loo taagan yahay ninkii ilaahay subxaanahu wa tacaala khaaliqul kown ahaa ka hor yimid oo dhahaya anigaa adduunyadan maamulay dhahaya ciidan kuu soo kaxaystay ku dhex joogo waddankaaga oo diidan in masaajidii la galo oo diidan in dugsiyadii ulmaanta qur-aanka la aado oo diidan in ilaahay kitaabkiisa lagu dhaqo diidan oo maanta salaadiinta dilaaya wax loo kaco haddaan taagna dadow dadow meel walba aad joogtaan reer jariir weyne waxaan leeyahay karaamadiina waa la arkay meel kastoo jariir ka joogeen waddankaan kulli qoryaha waa qaateen waxayna u qaateen agtarkooda ilaahay dartiisa shalay haddee lays rifi jirin lays rafaadan jirin maanta wax lagu kala badbaado maxaa waaye kitaab allah wa sunnata rasul salawatu llah salamu calayh beesha meel walba ay joogto waxaan leeyahay hala qaato qoryaha suldaanka ha loo aargudo awgaab laakiin wuxuu yidhi in maraykanku suldaan ma ahayne al-shabaab buu ahaa maxaad ka leedahay waa dhihi jireen waana dhihi doonaan shabaab waa taagan yahay xabaduu ridaa meel wurkridaa waa taagan yahay inay shaqeeyaan ilaahay kalaamkiisa inay kor u qaadaan shabaab waa u taagan yihiin shabaabka marka aan dilan marka ilaah shacab waa la dilaa shabaab waa la leeyahay ninkaas suldaan waay beeshiisaa dooratay waa la yaqaan macruuf waay ma fahamtid laakiin nimankan maraykanka ama suudub intaasoo shucuub way dileen waa aragteen shucuubta ay ku dileen afgoy agteed ku dileen waa aragteen waa aragteen meeshan oo oo oo ee, kamsuum horta shacab way ku dileen waa aragteen meeshan kale oo oo janaal intaasoo shacab way ku dileen shacab shucuubta maalin kasta ilaayaan jili way ku dileen hormuud lagu shaqeynaya dileen ya nin kaloo ganacsata oo kuunya buro joogay dileen kuu soo xaji allah ka aqbal shahaadadiis intaasoo ay dileen xoolay dhammeeyeen geel shabaab miya adiga hadday ay dadkaa warkooda ugu noqday suldaan cabaas shabaab uu ahaa geelaha soomaaliya ay leedahay shabaab miya Halkan geel ma- shabaab miya wala maxaa ka rabaa geelay dileen waxayna u dileen ummad waxaa lagu naafeen karaa dhaqaalaha xisaabtankooda dhaqaalaheena maanta waddanka aan ku tirsana batrool nooma baxo ya waxa annaga aan maanta aan hiigsanaa waa xoolaha nool waay khaas ahaan geel iyo ari a- iyo lo-da aan dhaqanaa saddexdaas oo aan dhaqanno ayaa waxa waaye as xooga saara maraykan wuxuu u dilaa kurqulayn wax kale ma aha dadkaan haanta beeleen rasaastan kugu socoto dadkaan dhaqaalaha wuxuu u imaadaa xoolahan xoolahan aan ka tirtirno xoolihii waxaa loo diiday dhoofinteen waa noo la diiday xoolihii ganacsigeen noociis kala duwan waa loo diiday intaas waxaa lagu xisaabtamay dadkaan xabadda joogsta xabaddan laakiin ilaahi xaggiisay ka socotaa xabaddan trump iyo xulufidiis waxaan leeyahay mid idinka istaagaysa maaha meesha hadda uu ilaahi subxaana wa tacaala gantaalkiisa idinkaga dhacayo oo la yidhaahdo ka- fayrus coro aad u baxsateen eh, ka- coronavirus aad u baxsateen waa ilaahay junuudihiisa waaye idinka magacsi idinkaa samaystay ma jiro laakiin ilaahay aayadkiisa waaye aayaad min aayat illah waaye virus corona corona magacaad idin samaysteen waaye waana idinku so- waa idinku socon doona insha allahu tacaala ilahayna waxaan ka baryaynaa maalin waxaa dhacday oo aan xasuusan oo ay idaacadaha adduunyada telefishin kule ay soo saareen in badda florida see ugu soo kacday ilaa ay washington ku neebsateen oo ay ku baaba'een maraykan ilaa hadda lama sheego waana haddii ususta insha allahu tii badda idin soo socdo tii oo faruus koron waa idin soo socdaa duurkii gubanaya waa idin socdaa intaasoo duufaan dhulgelina idinku ogna insha allahu tacaala maraykan oo qaxooti ah waan arki doonaa taraamo maanta koorta noogu jiro arki doona oo sida arinku daajan insha allahu tacaala masta sudaan aadan een odaashii dhaqanka qabaa'ilada hoggaankooda aad ka mid tahay maxaa loo rabaa baad is leedahay in la beegsado hoggaankii qabaa'ilada hadafka ka dambeeya maxay tahay Een, hadafka ka dambeeya wuxuu yahay een, odayaashu hoggaan muslimiin weeye ummadda muslimiinta ayay u adeegayaan odayaal kaleoo odayaal su oo ayaga laftirkooda magaalooyinka ay haystaan way joogaan oo noocaas oo kale laakiin odayaashu way kala duwan yihiin kuwan waxay u adeegaan ummad muslimiinay u adeegaan diinta ilaahay ay ku hogaamiyaan shareecaday ku hogaamiyaan wixii shareecada ka hor yimaadana way diidayaan sidaas uunbaa loo laynayaa cabaas hadeertan waxaa loo dilay sidaasoo kalea loo dilay aniga hadda aan hadlayo suldaanka beesha tuniyeed ah waxaan sugayaa inaan shareecada ilaahay ah u dhinto haddii gantaal maraykan uu igu dhaci lahaa iyo haddii oo xabad kale oo oo ay igu dhaci laheed uun waan sugaya ilaahay subxaanahu wa tacaala ma idin cabsigelinaysa miya wax cabsiya annaga ay nagu hayso ma jiraan waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala gaalada dhag- dhagartoodii buu noo sheegay inay wax wax saasa aysan ahayn ina kayda shaydaani kaana daciifan baa liyihi marka dhagartooda aniga waxba uma aragno ayagaaba hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala junuudii ilaahay ku diray aayaadkii aayaa- aayaad ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadihiis ka mid ah ayaa ilaahay ku salliday ayagaaba hadeertaan een, junuudii ilaahay haya annagina waa u taaganahay oo askartii ilaahay aan ka midnahay maraykan hadduu boodboodo iyo hadduu qayliyo hadduu gantaal soo ridoba een, wax hadda hadda cabaasna hadda kow uma ah bilaaw ma ah meeshan hadda aniga aan joogno waxyaalaha isaga uu ku sameeyey wax lasoo koobi kara ma ah wilaayaadka wuxuu ku sameeyey wax lasoo koobi kara ma ah wax hadda anaga isbeddel nagu dhacay iyo wax adiga jahoreer nagu dhacay ma jiraan arrintaasna waan ku taaganahay mana ka laaban doono insha allah laakiin waxyaaba yidhahdaan waxaa ka mid ah berbegeedada ma laayno waxaas bay sheegtaan ka waran waxaas xabad kama jiraan gaalada kuwa suuriya een- een isbitaallada laayay een waayeelada laayay gabdhaha laayay oo gantaalada la dhacay iyo kuwan waa isku mid waxba isma dhaamaan wax ayaga gaalada ay dhaafayaan ma jiraan wax ayaga ay kala bixinayaana ma jiraan waxayna meeshan ugu soo duuleen baaba waxay tahay in ummadda shareecadaasi nuurkeeda ay demiyaan ilaahay subxaana wa tacaala nugu noo caddeey inaysan demin karin waxaasi been weeye waxba kama jiraan dadkana yaan lagu duliyeynin yaan mala awaalkaa loo sheegin waxba kama jiraan ayaan leenahay soo koob gabagabadii odayaasha adiga kula mid ah ee qabaa'ilada hoggaanka u haya maxaad ku leedahay Een, odayaasha ku nool wilaayaadka waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala nimcuuna siiyey shareecadan ku hoos nool nahay hoggaan buu naga dhigay ummad muslimiinaan hoggaanku ku nahay hoggaankeennii aan ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka ballan qaadnay in aan shareecada aan ku hoggaamino ummadda muslimiinta awalan shareecada aan ku hoggaamino gaalada harorka ah ee soo duushayo hadda ee suldaanka ugu dambeeyey dishayna ayagana aan iska dhicino mujaahidiintana aan garabkoodana ahaano shaqada aniga aan hayno mid ka sii daran insha allahu raxmaan guud ahaan waxaan kula talinaynaa inaan qabanno maxaad adinu gabagabadii odayaasha ku leedahay awgaab Ah, bismillaah een odayaasha beelaha soomaaliyeed ama saldanada ama ugaasyada ama malaaqyada waxaan leeyahay een, nin kastoo beel hogaamiyay beesha aad hogaamiso ilaahay ugu dhawaaw inay maanta ilaahay xaggiisa ajarna aad kaga hesho oo aad maanta kaga saarto cudurka waddankan haysto aad kaga saarto cudurka waddankan haysto waxaan ula jeedaa waddankan ilaahay uu u baahan yahay waxaana hadda ay gaalo soo dhoodhoobtay oo mala- ma- beenta ah uma baahna inaad cudurkan u sheeg u digtaan dadka oo dadkii aad kusoo xirtaan allah raxmaanka kusoo xirtaan oo aad mujaahidiintan kusoo feelisaan meel walba ay joogaan magaal walba ay joogaan oday walba nu asaga is yidhaahdo war hebel hebel wasiirka ah soo tolkaaga maaha amar sii tolka ka jar askariga koriga wata oo maanta ku sheeganaya tolkaaga ah reer hebel ah ad- oo oday u tahay namadoonka u tahay askarigaas go-aanka qaado reerkiisa ka jar wax ama haddii- asagana udig udig oo u naxariis oo u- u maandiin u sheeg ilaahay ka cabsada dheh wax u sheeg u naseexee hadduu qaada naseexda alxamdulilah hadduu qaadan waayo maho cunuqabateen wax la dhahay ku soo rog marka nabadoona meel walbay joogaan waxaan le isku xirnaada midnimo wactasmu bixablilaahi jamiican walaa tafaraquu midnimadaas waxbay noo goynaysa maanta haddii annagoo wada jirno aan gaala hu aan dhaan waa dhimana halka yaraa male ilaa haddii annaga kala sii jeejeedno oon dhexdeen hoos ka xaganayno wax toosaaya male qawiil kastoo rabo inuu wax dilo gaal ha dilo waxaan ma maqlana ayaamahan in qabaa'ilada qaarkooda meelaha gobolada qaarkooda ay isdilaayaan war maxaad isku dilaysaan ninkii wax dilid ciil u qabow gaala taagan dil haa sabankaaga qaada dhaxda ka dhig saakaha aad ku dilaysid walaalka muslim ah beerteedu sooteedu soo galay iyo waxaas aad ku dilaysid daaqi ayuu hoosta soo geliy waxaas aad ku dilaysid ma ahee dil waxaa kuuga leh ninka wadankaaga haysto ninka diintaada kusoo duule ninka baddaada haysto ninka rabo inuu kitaabkii raxmaanka baaba'sho oo maanta burburiyo oo uu dib qabadsiiyo misaajidii baaba'sho dugsiyada qur-aanka xamar waa la wada xiray waa maqasheen bil ramadaana ku jiro misaajidka cibaadaysle waa la xiray kacbadii oo maanta oo qibladeen ahayd ayaa maanta laleeyahay laguma dukana lagu cibaadaysan maayo markaas xarameynkiyaa saas la leeyahay yaa marka haddii ilaahay idin ruuy qof walboo muslim ah oo mu'min ahow ilaahay yaqaano waxaan leeyahay ilaahay ku soo xiran ilaahay diinkiis gargaarkiis hadda hadda kaara hadda hadda waa gargaar diinta ilaahay haddii aad gargaaros ilaahay dad dad oo keensana u gargaara ha ilaahay dad u gargaar waa u keensana waana u joogaan waan u gargaarayaan adinka marka waxaa adig nabadoona meel walba ay joogaan ilaahay oo dhowaada nin kasta ood adiga oday u tahay nabadoona suldaan u tahay waddada xalaasha kusoo rid
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست
waaga qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay qaybo ka mida walaayadii islaamiga ee hiiraan waxaa ka dhacday munaasabad lagu soo xiriyay tartan maalmihii lasoo dhaafay u socday ardayda ka soo jeeda walaayadii islaamiga ee hiiraan kuwaasuu ku tartamayay qur-aanka kariimka waxaana uu tartankani hordhac uu yahay mid ka la qabto bisha barakaysan ee ramadaan munaasabadaas ayaa ugu horeyntii waxaa abaalmarino lagu guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore ka galay insha allahu tacaala waxaan wada dareemaynaa in wax badan la sugaayo natiijadii iyo yaa noqday faa'izu lawal faa'izu thaani yaa noqday wax badan dhegtaa taagan waxa uu noo haray waa in lagu dhawaaqo natiijadii ramadaankii tartankii ee ramadaaniga ahaa ee wilaayada natiijadiisa in lagu dhawaaqo unbaa haray wax kale nooma harin waxaan sheegi doonnaa marka insha allahu tacaala ardayda guud ahaan tartanka gashay ee gobol ahaan u tartamaysay waxay ahaayeen siddeed iyo toban arday siddeed iyo tobanka arday waxaa kaalimo ka galay sagaal arday arday wuxuu kaalinta koowaad ayuu galay ee soddonka jus ardayna kaalinta labaad ee soddonka jus ardayna kaalinta saddexaad ee soddonka jus n waxaa kale oo sidaasoo kale kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaadba arday ayaa ka kala galay shan iyo tobanka jus sidoo kale tobanka jusna kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad kaalinta saddexaad arday ayaa galan ayagana intaas ayaana la abaal marinayay sagaalka arday ardayda kale ayagana khayrka iyo wanaagga iyo ajirka ay heleen waxaa u dheer insha allahu tacaala ayagana waxay noqon doonaan qowmun laa yakhshaa jaliisuhum ayay la joogaanoo ayagana dhinacooda ayay ka gaari doonaan waxay helaan insha allahu tacaala waa la arki doonaa intaa kadib waxaan ku bilaabayaa ardayga kaalinta koowaad galay soddonka jus ardayga kaalinta koowaad galay talow ma degmadaan sheegaa horta hore mase magaciisa degmaduu ka socday miyaan ku bilaabaa mase magaciisaan sheegaa waa yahay ardaygaas waxaa lagu magacaabaa ibraahiim moxamed cabdulleh soo istaag ardaygaas wuxuu keenay ardaygaas wuxuu ka socday degmada mukayle wuxuu keenay darajadiisu waa boqol darajo wuxuu ku guulaystay lacag boqol iyo toban doolar iyo kitaab qur-aan waa yahay ardayga xiga ee kaalinta labaad soddonka jus waxaa lagu magacaabaa maxamed deeq cabdi xasan oo ka socda muxaafadada ama degmada ciilow ardaygaas darajadiisu waa sagaashan iyo sagaal dhibic shan halkaas waxaan dareemaynaa in aad isugu dhowaayeen labada arday oo dhibic shan keliya ay kala sarreeyaan ardayga saddexaad kaalinta saddexaad ee soddonka jus galay maxamed deeq cabdi xasan wuxuu abaalmarin u helay sagaashan doolar iyo kitaab qur-aan ah waayahay faa'iska saddexaad waa mubaarak khaliil cali oo ka socday muxaafadada buqa qable waxa uu keenay darajo ahaan sagaashan iyo lix darajo wuxuu abaalmarin u helay lacag gaarayso toddobaatan doolar iyo kitaab qur-aan ah halkaas waxaan ugu gudbaynaa ardaydii soddonka jus ku tartamaysay waxaan u gudbaynaa ardayda shan iyo tobanka jus ku tartamaysay tolow yuu noqon doonaa faa'iska koowaad waa daaha macalin yuusuf oo ka socda degmada jaralaqsi wuxuu keenay darajadiisa waa boqol wuxuu ku guulaystay lacag gaaraysa sagaashan doolar iyo kitaab qur-aan ah daaha soo istaag jaa'isada qaado ardayga kaalinta labaad galay ardayga kaalinta labaad ee shan iyo tobanka jus waa cuhmaan maxamed xasan ee ka socda degmada buqa qable waxa uu keenay sagaashan iyo siddeed darajo wuxuu ku guulaystay lacag dhan toddobaatan doolar iyo kitaab qur-aan ah waayahay faa'iska saddexaad waa ardayga lagu magacaabo maxamed amiin cabdilfataax oo ka socda degmada ceelwarre waxa uu keenay natiijo ahaan sagaashan iyo toddobo waxa uu ku guulaystay lacag konton doolar ah iyo kitaab qur-aan ah halkaas waxaan ugu gudbaynaa ardaydii shan iyo tobanka ku tartamaysay ardayda tobanka jus ku tartamaysa waxaa kaalinta koowaad u galay cabdirashiid yuusuf xasan oo ka socda degmada ceelwarre waxa uu keenay boqol darajo wuxuu abaalmarin lacageed u helay toddobaatan doolar iyo kitaab qur-aan ah faa'iska labaad ee tobanka jus waa cimraan aadam xuseen oo ka socda degmada mukayle waxaa natiijadiisu ay tahay sagaashan iyo sagaal darajo wuxuu abaalmarin lacageed u helay konton doolar iyo kitaab qur-aanah faa'iska ugu dambeeya guulaystaha ugu dambeeya ee tobanka jus waa maxamed amiin cabdinaasir ibraahiim oo ka socda degmada buqa qable wuxuu keenay sagaashan iyo siddeed darajo wuxuu ku guulaystay abaalmarin lacageed oo ah afartan doolar iyo kitaab qur-aanah intaas ayaan caawa dhegaystayaal ku soo afmeerinaa barnaamijka dhowxa waraysyada ood ku dhegaysateen qodobo kala duwan barnaamijkan mid la mid ah intaaan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
عظيم هو السامي